qiimeyn uu sameeyey markiiska istiraadfor ee laga leeyahay dalka maraykanka kana faalooda arrimaha amniga iyo militariga ayaa lagu sheegay in mandiqada geeska afrika ay qarka u saaran tahay loolan militari warbixinta macadka ayaa looga digay in ciidamada masar ee imaanaya soomaaliya ay dhalin karaan inuu xoogeysto khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo etoobiya taas oo keeni karta in soomaaliya ay martigeliso dagaal toos ah oo dhex maray etoobiya iyo masar arrinkaas oo uu macad ku sheegay inay ka faa'iidaysan karto xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankii bishan oktoobar tobankeedii ka dhacay magaalada asmara ee dalka eritreya heshiiska iskaashiga amniga iyo dhaqaalahana ku gaareen dhinacyada halkaas isugu tagay ayuu macadka straatfor ku tilmaamay inay tahay mid muujinaysa inuu sii darnaanayo khilaafka etoobiya iyo dowladda federaalka waxaa sii dheer in dowladda masar ay ku dhawaaqday in ugu yaraan shan kun oo askari u qayb qaadanayso duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya kaasoo sanadka cusub ee laba kun shan iyo labaatanka loo bedeli doono magaca qaabka shaqadiisana la yareyn doono wixii ka dambeeyey is-afgaradkii dhex maray etoobiya iyo maamulka la baxay somalilan waxaa sii xoogeystay khilaafka abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud dowladda federaalka ayaana ku goondisay in ciidamada etoobiya ay ka saari doonto soomaaliya arrinkaas ayuuna sheegay macadka stratfor inaanay weli ku guulaysan villa soomaaliya go-aanka masar ee ah inay ka mid noqoto duulaanka soomaaliya lagu soo qaaday ciidamo dheeraad ah oo aan ahayn kuwa afrikaanta keento muqdisho ayay warqadda qiimeyntaah ee uu soo saaray stratfor ku sheegay inaanu la xidhiidhin is-afgaradka abiy axmed iyo muuse biixi balse ay ka tarjumayso cabsida ay masar ka qabto biyo xireenka etoobiya ka dhistay webiga niil iskaashiga amniga curdunka ah ee dhex maray dowladda federaalk iyo masar ayuu macadka stratfor ku sheegay inuu imaanayo xilli dowladda federaalka aanay gacan ku haynin maamul goboleedyada dalka ka jira kuwaasoo go-aankooda u madax bannaan tallaabada ay doonaanna qaadi karaan maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed ayuu macad ku sheegay inay kasoo horjeedaan in ciidamada etoobiya ay ka baxaan soomaaliya taasina waxay villa soomaaliya ku cuslayn doontaa inay go-aan iskeeda ah ka qaadato ciidamada etoobiya ee dalka jooga ciidamada masar usoo diraysa soomaaliya ayuu sheegay stratfor in loo arkayo kuwa xoojinaya awoodda dowladda federaalka taasina waxay keenaysaa in maamul goboleedyadu ay corodsadaan ciidamada masar doorbidaanna kuwa etoobiyaanka haddii ciidamada etoobiya sii joogaan soomaaliya kuwa masaaridana yimaadaan arrinta la xiriirta is-afgaradka muuse biixi abiy axmedna uu sii jiro waxaa suuragal ah in soomaaliya ay martigeliso dagaal wakaaladeed dhexmara masar iyo etoobiya oo ah laba dowladood oo isdiidan khilaaf adagna u dhexeeyo xitaa haddii dowladda federaalka ku adkaysato in ciidamada etoobiya ka baxaan soomaaliya wuxuu stratfor ku doodayaa inaanay jirin cid etoobiya ay ka hor istaagi kartaa fargelinta soomaaliya ciidamada masar oo ku doodaya ilaalinta madax bannaanida dalkan ayaana laga yaabaa inay dagaal la galaan ciidanka etoobiya taasoo ka dhigan in soomaaliya uu martigeliyo loolan militari oo ballaaran qiimeynta uu sameeyey macadka stratfor ee laga leeyahay dalka maraykanka kana faalooda arrimaha caskariga iyo amniga ayaa imaanaya iyadoo weli aan xal laga gaarin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo etoobiya villa soomaaliya ayaana laba bilood kadib laga dhursugayaa bal inay ficil u bedeli karto goondiskii ahaa inay soomaaliya ka saarayso ciidamada etoobiya